wasaaradda xanaanada xowlaha maamulka jubbaland ayaa waxay wadaa dadaalo sare lagu qaadayo talaalka iyo daaweynta xoolaha oo muhiim u ah xoolo dhaqatada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland haddaba wasiirka wasaaradda xanaanadaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey dadaaladan oo ay wadaan deegaanada jubbaland waa deegaan gol ah oo qaniinka ku badan yahay xanuunadana soo noqnoqdaan sidaa daraadeed markastaba bangiga waan ugu mahadcelinaynaa garab istaagiisa qeybta mashruucan emergencyga waxaana leenahay weli waa taagan tahay baahidii waayo xoolaha ugu badan soomaaliya waxay ku nool yihiin deegaanada jubbaland welina daawadii meeshii la rabay ama xeerkii la rabay lama gaarsin laakiin waxay ahayd waa bilow fiican saameyn fiicanna yeelatay waxaan rajaynaynaa insha allah shirar kale inaan isku imaano oon weli looga sii hadlo mashruucana inuu istaaga maahan maadaama saameyntiisa dhanka wanaagga ay aada u muuqatay xilli abaareedna la galay hadda afar boqol iyo konton kartoona soo gaartay waxay isugu jiraan dawooyin kala duwan oo naaxiisyada ka mid tahay sidoo kale talaalka waxaa naga soo gaaray b b r ka iyo c b b b ama c c b ga waxaan rajaynaynaa insha allah kuwa kaleo naga maqana inay mar dhow ay soo gaari doonaan wasaaradda xilligeena waan ka hadli doonaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo shirkan hadda daarna wuxuu yahay inayna soo gaartay afar boqol iyo konton kartoon oo bangiga adduunka qeybta mashruucan f s r b emergencyga noogu talagashay inaan hayno aana la wareegnay oo xafiiska taalo aad badan inta badan wasaaraddan ayaa ku howlan sidii loo horumari lahaa xoolo dhaqatada ku nool deegaanada jubbaland